halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye udnogu saaciiday sharxin sifahaaga
kusoo dhowaada dhegeystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaannu caawiy horay u sii ambaqaadi doonnaa daraasaadkeennii la magac baxay dhexmarka baibalka ama baibalka dhammaantii waxaannu haatan soo gaarnay kitaabkii reer rooma oo qayb ka ah kitaabka axdiga cusub kitaabkanna waa waraaqo cajiib ah oo la ururiyey kuwaasoo bawlos wakhtiyo kala duwan u soo diriyey kiniisaddii reer rooma
dukashaduna qaalib weyaane
markiina ugu dambeysay waxaannu idin bilownay codobka siddeedaad ee warqaddii rasuul bawloosu qoray dadkii reer rooma oo aannu idiin sheegnay inuu yahay cutubka ugu qaayaha iyo qiimaha weyn leh ee ka duldhaldhalaalaya qorniinka intiisa kale bawlos waxa uu horay uga soo hadlay intii aynu warqaddan ku jirnay saddex waxyaabood oo kale ah kow ilaaha aabbaha ah oo soo gelaya abuuristiisa sida ku qoran warqaddii rasuul bawlos u qoray dadkii rooma cutubka koowaad aayadaha hal ilaa saddex iyo weliba aayadda labaatanaad labo rabbaaninimada masiixa oo wax badbaadinaya sida ku qoran warqaddii rasuul bawlos u qoray dadka reer rooma cutubka saddexaad aayadaha koob iyo labaatan ilaa cutubka toddobaad aayaddiisa shan iyo labaatanaad saddex iyo ruuxa quduuska ahoo quduusnaanteenna inooga dhex shaqaynaya ama sidii aynu quduus ku noqon lahayn inooga dhex shaqaynaya saddexdaasi waxaa loo yaqaanaa saddexnimada rabbaaniga ah iminkana waxaannu ku arkaynaa cutubkan sideedaad ruuxa quduuska iyo waxa quduusnaanta dhabta ahi ay ka macno tahay nolosha ilaah ka farxisa waa tan lagu dhex noolaanayo ama lagu dhex jirayo ruuxa quduuska ah isla sida uu masiixiyiintii reer efesosba ku yidhi markuu lahaa sida ku qoran warqaddii rasuul bawlos u qoray dadka efesos cutubka shanaad aayadda siddeed iyo tobnaad oo lahayd ha ku sakhraamina khamriga rabshadu ku jirto laakiinse ruuxa ha idinka buuxsamo haddaba waa in sidan oo kale loo noolaado waxaana taa hirgelinaya hawsha ruuxa quduuska ah iyadoo qofkiina la soo cusboonaysiiyey ama uu helay nolosha ama dabiicadda cusub ee rumaystayaasha oo qofkii muuminka ahaana laga soo samato bixiyey awoodda dembiga xitaa markii ay noloshaadu dembi leedahay oo islamarkaaba waxa uu qofkii la badbaadiyey ee la siiyey awoodda ruuxa quduuska ah laga arkayaa in noloshiisu ay ka soo raynayso maalinba maalinta ka dambaysa markaana nin mufasiriinta ka tirsan ayaa waxa uu leeyahay kow iyo tobanka aayadood ee ugu horreeya cutubka siddeedaad waa guusha ruuxa quduuska ahi ka guulaysanayo dembiga iyo weliba dhimashada haddaan markii ugu horraysay idiin bilowno cutubkan siddeedaad ayaannu eegaynaa warqaddii rasuul bawloosu qoray dadka reer rooma cutubka siddeedaad aayaddiisa koowaad baalka laba boqol toddobaatan iyo toddoba ee axdayga cusub waxaana qoran sida tan sidaas daraaddeed kuwa ciise masiix ku dhex jira haatan xukun ma laha waxaa caddaan ah in aayaddu ay ka hadlayso in nin waliboo masiixa ku kalsoonaada aanu xukun arkaynin markaana tan farxadda leh ayaa waxa ay tahay inkastoo sidii aan ku aragnay cutubka toddobaad bawlos uu dhibaato kala kulmay noloshii hore haddana qofka masiixiga ahi lumin maayo badbaadadiisa waxaa qoran kuwa ciise masiix ku dhex jira haatan xukun ma lahan habase yeeshee qofka masiixiga ahi ku raaxaysan maayo loolanka isaga iyo dabiicaddii hore dhex yaalla oo qofku waxa uu noqonayaa ama iskula muuqanayaa inuu yahay nin balaayaysan ilaa waxa uu doonayaa in qofka masiixiga ah niyaddiisu faraxsanaato haddaba sidee buu ku helayaa farxaddaas bal waxaad eegtaa aayadda xigta ee labaad oo leh waayo qaynuunka ruuxa nolosha ee ku dhex jira ciise masiix ayaa iga xoreeyey qaynuunka dembiga iyo dhimashada haddaba taasu waa warbixin caaqibo leh haddaba ereyga waayo toddoba iyo toban goor ayaa lagu soo celcelinayaa markaan ku jirno cutubkan waayo waa ereyga lagu adkaynaya ama qabanayo cutubkan oo waa erey tabanaya dadaal maskixiyana waxaan markaa u baahannahay inaan u kuurgalno sida doodda uu u dhigayo rasuul bawlos nin mufasiriinta waaweyn ka mid ah ayaa waxa uu leeyahay haddii aadan garanaynin in bawlos yahay nin hadalladiisa ama doodihiisu ay cilmiyeysan yihiin ayaa waxaa cad inaadan la soconin doodaha ama wacdigiisa sida uu u dhacayo haddaba marka uu leeyahay qaynuunka ruuxa ayaanu ula jeedin qodobada sharciga laakiin waxa uu ula jeedaa awoodda ruuxu isticmaalo marka uu leeyahay haddana ciise masiix ayaa taasu ka macno tahay in ruuxa quduuska ah uu la midoobayo ciise masiix waayo kan rumaysan ilaah oo noloshiisu leedahay tan masiixa kaasaa badbaadaya ama xoroobaya markaana marka la leeyahay sharciga dembiga iyo dhimashada ayaa taasu ka macno tahay awoodda dembigu ku haysto dabiicadeennii hore taasoo adkaynaysa in qofka ilaah wehelnimo la lahaado dabiicadda cusub ayaan weliba xakamayntii jebinin waxaase qofka xakamaynta looga saari karaa oo keliya awoodda rabbaaniga ah waana ruuxa quduuska ah ruuxa quduuskaahi waxa uu ka dhex shaqeeyaa dabiicaddii cusbayd ee laynagu siiyey xaqnimadu ku timaada rumaysadka oo si cilmiyeysan loogu xiray noloshii masiixa haddaba sidii bawlos isku sifeeyey markaan ku jirnay cutubka toddobaad oo lagu xiray jirka dhintay markaasoo bawlos lahaa nin balaayaysan baan ahay ee yaa jirka dhimashada leh iga furan doona ayaa haatan lagu soo xirayaa masiixa nool haddaan horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka axdiga cusub warqaddii rasuul bawlos u qoray dadkii rooma cutubka siddeedaad aayadaha saddex ilaa afar ayaa waxaa qoran sida tan waayo waxaan sharciga samayn karayn maxaa yeelay wuu itaal darnaa jirka aawadiis sababtaa ayaa ilaah sameeyey isagoo wiilkiisa ku soo diraya u ekaanta jirka dembiga leh oo u soo diraya dembiga aawadii wuxuuna xukumay dembigii jirka ku jiray in xaqnimada sharcigu inaga buuxsanto kuweenna aan sida jirka u socon laakiinse u socda sida ruuxa waxaa haddaba aayadahan kore laynagu siiyey gunta xaajada warqaddan anigana bal aan idiin fasiro aayadaha kore oo waxaan u baahannahay inaan garanno arrimo dhowra waxaana qoran haddaan qidcada kore ku noqonno oo si kale u dhigno sidan waayo waan waayo waxaan sharciga samayn karayn amaanu awood u lahayn jirka aawadii ayaa ilaah sameeyey kadib markii uu soo diray wiilkiisa u eg sida dadka oo uu u soo diray dembiga aawadii wuxuuna xukumay dembigii jirka ku jiray in xaqnimada sharcigu inaga buuxsanto kuweenna aan sida jirka u socon laakiin u socda sida ruuxa haddaba sharciga uma suuroobin inuu qof xaq ka dhigo taasuna ma ahan in sharciga ay wax ka khaldanaayeen waxaa khaldanaa dadka sharciguna waxa uu ahaa midaan awood u lahayn inuu wanaajiyo dadka bawlosna waxa uu leeyahay sida ku qoran cutubka toddobaad aayadda siddeed iyo tobanaad waan ogahay inaan wax wanaagsan u igu jirin saaxiib qorniinku waa saxiix dadku way guuldarraysteen dhammaantood waxaa guuldarradu saamaynaysaa sheekh iyo shacab carruur iyo ciroole waxaa kharribnaanta ay ka dhex muuqanaysaa insaanka oo dhan waxaana cad in dembigu qof waliba daaneeyey aniga iyo adigaba aynu ugu horrayne habase yeeshee haatan ruuxa quduuska ayaa awoodaya inuu waxyaabihii aan suuragalka ahayn uu ka dhigo suuragal ruuxa quduuska waxa uu soo saari karaa nolol quduusa marka uu ka dhex shaqaynayo jirka tabarta daran ee dembiga miiran haddaba jirku waa mid wax kasta ee dembi leh ku dhega oo ay adag tahay sida looga fujiyo waxaase xoog looga fujiyo dembiga laga helayaa ruuxa quduuska ah waxa kale oo jirka ka fujinaya wasakhda dembiga ayaan la helayn haddaba waxaa sharciga aanu samayn karin ayaa ruuxa quduuska ahi inoo samayn karaa sharcigu xoog uma hayo uu dembiga kaga istaajiyey jirka laakiin waxaa xooggu ka imanayaa ruuxa quduuska markaana maahan inaan innaga qudheenna isku dayno inaan sidaa yeelno waxaa wanaagsan in lays hoos keeno ciise masiix ciise masiix waxa uu lahaa jir la mid a kan innagu aynu leennahay oo dembiga ka geesa waxaa haddaba ogaataa sida qoraha warqaddii cibraaniyadda xaalka uu u dhigay markii uu lahaa sida ku qoran cibraaniyada cutubka labaad aayadda afar iyo tobanaad baalka saddex boqol siddeetan iyo labo ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan carruurtu waxa ay qayb ka heleen jir iyo dhiig taas aawadeed isaguna sidaasoo kale ayaa uu uga qayb qaatay inuu dhimasho ku baabi'iyo kii xoogga dhimashada lahaa oo ah ibliiska waxaa kaloo ku qoran warqaddii cibraaniyada cutubka labaad aayadaha lix iyo toban ilaa toddoba-iyo toban sida tan waayo runtii ma uu qaadan suurad malaa'igaha wuxuuse qaatay tan dhashii ibraahim haddaba waxaa isaga u ekayd inuu wax waliba ugu ekaado walaalihii inuu wadaad sare oo naxariis iyo aamin badan leh u noqdo xagga waxyaalaha ilaah si uu caratir ugu noqdo dembiyada dadka mar kale ayaa waxaa warqaddii cibraaniyada baalka saddex boqol siddeetan iyo toddoba ee axdiga cusub cutubka toddobaad aayadda lixiyo labaatanaad laynoogu sheegayaa waayo wadaad sare oo caynkan ahu waa inagu habboonaa mid quduusa oo aan khiyaano iyo wasakh toona lahayn oo dembiilayaasha ka soocan oo samooyinka laga sarraysiiyey mar kale ayaa qorniinku haddaba leeyahay isla warqaddan cibraaniyadda cutubka tobnaad aayadda shanaad sidan sidaas daraaddeed kolkuu masiixu dunida soo galay waxa uu lahaa allabaryo iyo qurbaan ma aad doonaynin laakiin jidh baad ii diyaarisay haddaba qaabkaas weeye sida lagu gaaro aasaaska dembiga jirkeenna maankeenna iyo nafsaddeenna ku jira wuxuu xukun dusha ka saaray jidhkii dembiga oo lala saaray iskutallaabta masiixa mana lahan xaqnimo aynu innaga oo dhan leennahay xagga jirka ee aynu ilaah ugu dhowaan karno waxaa markaa aan doonayaa inaan idiin sheego in marka la leeyahay waxaa jirkeennii lala qodbay iskutallaabta masiixa ayaa mabda' ahaan loo jeedaa dabeecaddeenii hore ee dembiga ilaa waxa uu awood u leeyahay inuu dembiga wax ka qabto sababtaa aawadeed baa laynagu suntay masiixa taasina waa quduusnaan heerkeedu sarreeyo dembiga ayaa ee dusha uga tuuray jirkeenna weliba jirkeenna ayaa waxaan laga dhaqin dembigeenna inkastoo ay jiraan dad badan oo masiixiyiina oo wanaagsan haddaba jidkaas waxaa la doonayaa in lasoo furto waayo waxaa ku qoran warqaddii koowaad ee rasuul boolos u qoray dadka korintos sidan qayb ahaan waxaana la sara kiciyaa jidh ruux leh maanta ruuxa quduuska waa kan inaga samato bixiya jidhka dembiga leh dad badan ayaa waxa ay la tahay in ay wanaagsan tahay haddii masiixa imanayo oo uu qaadayo duni dembi leh taasu way wanaagsan tahay bilxaqiiqa waxaana aan isleeyahay ciise masiix imaanshihiisu maba dheera ama ma foga waxaase jira wax taa ka xiisad badan waxaana weeye inuu idin awoodsiinayo adiga iyo anigaba in aynu ku noolaanno nolol masiixinnimo markaasoo innaga oo dhan aynu ku noolnahay duni dembi badan sida tan maanta oo kale sayidkeennu waxa uu xertiisa ku yidhi sida ku qoran injiilka sida yuuxanaa u qoray cutubka toddobiyo toban aayadda shan iyo tobnaad oo leh kaa bari maayo inaad iyaga dunida ka qaadid waxaanse kaa baryayaa inaad ka dhowrtid kan sharka leh haddaba halkan weeye meesha ay tahay inaan shayddaanka uga adkaanno in qaynuunka sharciga inagu buuxsamo kuweenna aan sida jidhka u socon laakiinse u socda sida ruuxa waxaa markaa taasu ay ka macno tahay in ruuxa quduuska uu soo saarayo nolol addeecis leh taasoo uu sharcigu inagu amray laakiin aanu soo saari karin sharciga qudhiisu ruuxa quduuska waxa uu halkan keenayaa haddaba awood go'aankana innagaa iska leh aayadda xigta ayaa waxa ay inoo sheegaysaa loolan kale waxaana weeye inaynaan dagaalka inagu lahayn waxaase dagaalka iska leh oo dagaalamaya ruuxa quduuska iyo jidhka dembiga leh haddaan horey idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa warqaddii rasuul bawlos u qoray dadka reer rooma cutubka siddeedaad aayadda shanaad waxaana qoran sida tan waayo kuwa sida jidhka u socdaa waxa ay ka fekeraan waxyaalaha jidhka laakiinse kuwa sida ruuxa u socdaa waxa ay ka fekeraan waxyaabaha ruuxa haddaba waxaa qoran kuwa jidhka ka fekera bawlos waxa uu ka hadlayaa markan kuwa u dhega nugul jidhka oo aan innaba raacin waxyaabaha ilaah waana kuwa jidhka uun ka fekera haddaba haddii dhegaysta aad raacdo waxyaabaha jidhka oo aadan innaba u soo rujuucin waxyaabaha ruuxa ee ilaah ayaa waxaa cad in dabiicaddii aad lahayd ee hore ayan weli kaa tegin oo weliba aadan haysan ama aadan helin dabeicadda cusub waayo waxaa qoran kuwa sida ruuxa u socda waxay ka fekeraan waxyaalaha ruuxa qofka muuminkaa waxa uu leeyahay dabiicad ka duwantii hore oo cusub wuxuuna hoos imanayaa dabiicaddan cusub ficilkana waxaa lagu rumaystaa doonis taasina waa halganka cusub ee ina hor imanaya marka la leeyahay jidhka ayaa loola jeedaa dabeecaddii aadaminimo oo dabeecaddaasuna weligeed isbeddeli mayso ilaahna wax barnaamija ee uu ku beddelayo jidhka ma hayo balse wax cusub buu halkan keenayaa si kuwa ruuxa ka dhasha ay u noqdaan kuwa ilaah haddaba loolanka cusub ee ina hor yaalla ayaa waxa uu yahay midaan ku salaysnayn dabeecaddeenii rumaystanimo waxaana weeye in la kala reebi karo dembiga iyo jidhka dembiga leh waxaana taa samayn kara oo keliya ruuxa quduuska waana ruuxa quduuska waxa la dagaalamaya dabiicaddii hore waxaana dabiicaddeenii hore lagula loolami karayaa oo keliya ruuxa quduuska ruuxa quduuska ahina waxa uu ku jiraa nolosha rumaystaha haddaba ruuxa quduuska taa wuu inoo samayn karaa innaga xitaa markaa tan la doonayana waxa weeye in ilaah laysa siiyo si uu inoo awoodsiiyo inaan jidhka dembiga leh la dagaalanno markaana marka la leeyahay kuwa jidhka ku socdaa ayaa loola jeedaa qofka caadiga ama dabiicadda bani aadamiga bawlos oo taa ka faalloonayana waxa uu sawir ka bixinayaa sida ku qoran warqaddii reer efesos cutubka labaad aayadda koowaad ilaa tan saddexaad oo leh idinku waxaad ku dhimateen xadgudubyadiinna iyo dembiyadiinna kuwaas oo aad markii hore ugu socon jirteen sida socodka wakhtigan iyo sida madaxda xoogga hawada oo ah ruuxa haatan ka dhex shaqaynaya carruurta caasinimada iyaga dhexdooda mar baynu dhammaanteen ku dhaqmi jirray damacyada jidhkeenna innaga oo samaynayna waxyaalaha jidhka iyo maalinka ay doonayaan oo innaguna xagga dabiicadda waxaynu ka ahayn carruurtii cadhada sida dadka kale haddaba tanu waa xaaladdii jidhku uu ku sugnaa ilamaa intii laynaga badbaadinayey jidhka waxaa soo raaca ama weheliya maanka oo bawlos oo taa ka hadlaya ayaa inoogu sheegayay warqaddii uu qoray dadka reer kolosay cutubka koowaad aayadda koob iyo labaatanaad oo leh idinku waa hore waxaydun ahaydeen kuwo ajanabi laga dhigay oo maankiinnana cadow baad kaga ahaydeen xagga shuqulladiinna sharka ah waxaa haddaba laynoo sheegayaa in xubin waliba ee jidhkeennaha ay shar ahaayeen waxaa innaga oo dhan laynagu yaqaanaa damaca waxaana inaga buuxa xumaan oo dhan sida ku qoran warqaddii rasuul bool hoosu qoray dadka galaatiya baalka saddex boqol shan iyo soddon ee axdiga cusub cutubka shanaad aayadaha sagaal iyo toban ilaa koob iyo labaatan oo leh shuqullada jirku waa muuqdaan waana kuwan zino wasakhnimo dhillannimo sanaam caabudid sixirnimo cadownimo dirir masayr xanaaq is-ilaaq iskala qaybqaybin bidcinnimo xaasidnimo sakhraannimo rabshooyin iyo waxyaalo la mid ah kuwaas waan idinka digayaa sidaan markii horeba idinku sheegay in kuwa waxyaalaha caynkaasa sameeya ayan dhexli doonin boqortooyada ilaah miyaanay dhegayste nolosha aadamigu lahayn waxyaabaha oo dhan waxaa rasuul boolos mar kale inoogu sheegayaa warqaddii reer kolosai cutubka saddexaad aayadaha siddeed ilaa sagaal baalka saddex boqol konton iyo afar ee axdiga cusub oo leh laakiin haatan iska fogeeya waxyaabahaas oo dhan kuwaasoo ah xanaaq iyo caro iyo xumaan iyo cay iyo hadalka ceebta ah oo afkiinna ka soo baxa been ha isku sheegina waayo idinku waad iska horteen dabiicaddii hore iyo falamaheediiba ciise masiixna waxa uu leeyahay sida ku qoran injiilka sida mataayos u qoray cutubka shan iyo tobnaad aayadda sagaaliyo tobnaad oo leh waayo waxaa qalbiga ka soo baxa fikirada sharka leh iyo dilidda iyo zinada iyo wasmada xaaraanta iyo tuuganimada iyo maragga beenta ah iyo cayda haddaba waa wax ina hoosaysiinaya laakiin runta ku salaysan in dhallaanka ilaah uu leeyahay dabiicaddii hore ee aadan waxa ay markaa noqonaysaa ama jirku uu taagan yahay guuldarro iyo dhimasho ma jiro dhallaanka ilaah oo ku noolaan kara waxyaalaha jirka wiilkii wixii sii khasaariyey sida ku qoran injiilka sida luug hoos u qoray oo ahaa masaal ciise masiix u sheegay xirtiisa ayaan aragnay in uu ku dambeeyey wiilkaasu xerada doofaarada markii uu aabbihii ka soo tegey habase yeeshee dhallaanka ilaah ku sii noolaan maayo xero doofaar oo waa kii ka soo baxa xeradaas doofaarka wuxuu mar waliba ku dambaynayaa gurigii aabbaha ama goobta ilaah leeyahay ugu dambayntiina waxa uu wiilkii wixii sii khasaariyey yidhi haatan waan tegi oo kici oo u tegi aabbahay waayo isaga oo kale waa kuwa laga qoray kuwa ruuxa ka dhashaa waa ruux kuwaasu waxa ay had iyo goorba jecel yihiin waxyaalaha masiixa mar kale ayaa rasuul boolos inagu hoga tusaalaynayaa warqaddii uu u qoray reer kolosai cutubka saddexaad aayadaha koob ilaa labo baalka saddex boqol afar iyo konton ee axdiga cusub oo leh haddaba haddii laydinla soo sare kiciye masiixa doondoona waxyaalaha korka yaal meesha uu masiixu joogo isagoo fadhiya midigta ilaah haddaba waxyaabahaas aan idiin soo xigtay ayaa waxa ay muujinayaan waxa qofka ilaah ka cabsada uu had iyo goorba jecel yahay ama ku jiri kara noloshiisa aniga adiga samayn kari mayno wax kasta iyadoo aynu ku shaqaynayno dadaalkeenna habase yeeshee waxa weeye inaan ruuxa quduuska ahee ilaah nolosheenna uu ku jiro oo uu ka soo dhalaalayo wax waliba waxaa markaa aayaddan soo socota ay inoo sheegaysaa qaynuun kale balse aynu idiin akhrino warqaddii rasuul boolos u qoray dadka reer rooma oo qaynuunka uu ku yaallo cutubka siddeedaad aayadda lixaad waxaana qoran jidhka ka fakiriddiisu waa dhimashada laakiinse ruuxa ka fakiriddiisu waa nolosha iyo nabadda haddaba tafsiirka aayaddan habeenka xiga ayaannu si ballaaran oo faahfaahsan idiinku sheegi doonnaa caawayse intaa haynoo joogo casharkeenna haatanna aynu wada dhegaysanno qhasiidadan soo socota oo uu inoogu luuqeeyo hobol ka mid ah hobollada masiixiyiinta waxaana layidhahdaa ciise waa masiix
Riyaha, riyaha, riyaha, runtii
masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarriyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin